shirkadda ganacsiga nabaad mool ayaa dhismo casri ah oo ka duwan kii ay horey ugu lahayd magaalada ka hirgelisay bartamaha magaalada garowe dhismaha nabaad mool oo aan horey noociisa looga dhisin garowe ayaa waxauu ka kooban yahay qeybo kala duwan maamulaha nabaad mool imaam daahir guure oo ka hadlayay xafladii xarigga looga jarayay ayaa ka warbixiyey taariikhda iyo weliba marxaladaha kala duwan ay soo martay shirkaddu
shirkadda nabaad dee waxaa leh reer puntland dhalinyaro aqoon-yahana oo reer puntlandna baa aasaasay sannaddii labada kun iyo sagaalkii waxaana laga aasaasay xarunta ganacsiga ee puntland ee boosaaso halkaasoo haddeerba uu ku yaallo hiirku waatarkeeda shirkaddu laba qaab bay u shaqaysaa qayb waa ganacsi guud oo jimla ah qaybna waa tafaariikh xarunta marka jimlada ah ama huol sellarka ahi wuxuu ku yaalaa keliya boosaaso waxay ka ganacsataa raashinka sharaabka cosmatikiska alaabaha ee cleaning materialka qaybo kala duwan oo mataqaanaay alaabaha ayay shirkaddu keentaa oo jumlo ah hirkuwatarkeeduna halkaas ku yaallaa waxay sidoo kale leedahay meelo moolal ah oo lagu iibiyo dee mool markii la yidhahdo wax badan buu kulansanaya ee dhammaanba wixii mataqaanaay baahidii bini-aadanka ah bay leedahay boosaasaa ba xarunteeda koobaad ku taallaa iyaduna garowey ku taallaa gaalkacyo galdagob muqdisho meelahaasoo dhan bay shirkaddu degan tahay
faysal axmed warsame faysal qaran oo ku hadlayay magaca ganacsatada ayaa ku bogaadiyey maamulka nabaad horumarkay caasimadda ka hirgeliyeen muddo dhowr sano gudahooda
runtii waan odhan lahaa wasiirka oo nala jooga caawey wasaaraddiisana ay qushaysa hawshan in ay abuuraan in dadka noocaana abaalmarin la siiyo oo micnaha mujtamaca ka mid ah oo haw ah shaqo abuurka keena iyo qof laga yaabee in ugu jirto afartan milyan ama soddon milyan oo dhul uga jirto oo laga yaabo in wax shaqa abuurayn benefitka u badanna mujtamaca uu helo marka waxaan qabaa in la abaalmariyo qofka investmentiga intan geliyey oo laga yaabo inuu ribix ka yar helo ribaxa qof dhul geliyey ama waxyaabo kale inuu qofkani uu ka mudan yahay haddii la eegayo xagga serviceka loo fududeeyo canshuuraha laga dhaqaaleeyo waxyaabahaas oo dhan in privilege ay helaan oo ku talin lahaa runtiina wasaaradda lafteedu suubiso in cabir la suubiyo yaa shaqa abuurka ugu badan suubiyey sanadkan ama shaqa abuurka ugu badan puntland dadka soo suubiyey sanadkan ama investmentiga badan suubiyey in ay helaan abaalmarin runtii uga mahad celinayaa waxaan leeyahay aad iyo aad bay mahadsiyiin cabirka mujtamaceennu waxaan odhan lahaa in lagu cabiro ganacsiga tanoo kale qofku investmentigu suubiyey intii la eego qofkaas mujtamac muxuu kusoo kordhiyey muxuu shaqo abuuray muxuu wanaag keenay muxuu isbeddel keenay iyo horumar iyo qurux in dadka xataa dadka wax iibsanaya waxaan ku talinaya in dadkaas wax laga iibsado
guddoomiye ku-xigeenka degmada garowe cismaan maxamed siciid cismaan tawxiid ayaa farxad weyn u arkaa in dhallinyarada gudaha dalka ay ka samayso ganacsi la mid ah kuwa ay shirkadaha waaweyne ay ku leeyihiin dunida dadka diyaasbaraha baa maarata barnaamijya noocaas inoo keeni jira lakiin dhallinyaradeenii oo ganacsatada aha maarata aqoonyahanka ahaa inay dhiiradaan oo runtii barnaamijyada noocan oo kaleta aynu ka faa'ideeyaan runta wax aada loogu farxo aada iyo aad baan idinku mahad celinayaa xildhibaan cismaan dalmar yuusuf oo ka tirsan golaha wakiilada puntland ayaa dhiirogeliyey maalgashiga dalka iyo wax soo saarka si loo gaaro horumar iyo barwaaqo dadka kami ku jira shirkaddan iyada iyo sharaa'iga kale iyo dhallinyarada kale mutacalimiinta iyo kuwa imaanaya dhammaanteen waxaana ka baahan yahay inaynu maskaxda ka shaqaysiino ganacsigeenna iyo wax soo saarka dalkeennana aynaan marna maskaxdeenna ka marhnaane aynu isqabadsiino halka aynu kriim aynu ka keennay bahashii ka maxaan ku radaa maa asia aan ka ganacsanayno hadda weligiin maskaxda ku haya xilligay inoo suurta gashaba waa in la abuuraa waxa aynu bannaanka ka keennay wax badan oo ka daraysan oo ka sbeshalsan oo aynu gidabadda u dhoofin karno inuu waddankeena ka soo saarno maadaama aynu lacagaha intaa la-eg isu geyn karro oo shirkadayn karro arrinta shirkadaynta laftigeeda waxay u baahan tahay waxay tahay wax lagu kala lagu kala dheereeyey wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha puntland cabdiweli xirsi cabdullendha guraan oo si rasmiya xarigga uga jaray xarunta cusub
dublicate kuma fiicna in lagu celceliyo hadda dhowr mool baa furan garoowa mool ku filan waa moolal ku filan waa haysataa idea keena ideada maxaa ka mid a moolku alaabbuu gadaa alaabta uu gado inaan sameeyo waddanka ku samayno sida hadda uu sheegayay gudoomiyuhu alaab maxaa dibadda in laga keeno iyo xildhibaankuba ay sheegayeen in intaa alaab banaanka laga keeno nabaad mool maxay gadaa waxay gadaan noocyadaas anna waxaan samaynayaa noocyadii warshadii samaysaan keenaya shirkad kalaan abuuraynaa adduunka saasaa looga kala noolya shirkadda toyoto taayarada shirkad baa samaysa fareejada mid baa samaysa kaarbeederka mid baa midba wax buu sameeyaa intaasoo shirkadood baa laisu tegayaa hadhow baa hal baabuur laga soo saaraya saas daraaddeed moolka nabaad mool wax allaala wuxuu gado ama ha noqoto cuntooyinka restaurantiga ama hoteelkii ama ama supermarketkii badeecadaha uu gado waa inay kambaniyo kala abuurmaan oo sablaay gareeya meesha ay kasoo gadanayaan dibaddii iyo china iyo duba iyo waa inaan ku fakeraa yes market baan haystaa waxaa ayagaa market nabaad mool iyo moolal kale ayagaasaan alaabti ka gadanayaa marka waa inaan warshadii samaysaan hadda waxaa abuurmay awal warshadaha waxaa looga carari jiray waxaa looga carari jiray energy-ga korontada ayaa qaali ahayd hadda neeg baa iyaduna korontadii jabisay oo waxay keentay maxaa la dhaha winkii iyo solarkii iyo korontadii waa jaban tahay alxamdulilah rabbil alamin sidaa daraaddeed warshadihii hadda waa suurtagal waxaan leenahay marka anoo umahadnaqaya nabaad dhallinyarada samaysatay dhallinyaro kalena inaan xafladda tan ku xigta aan samayno oo yidhaahda warshad baanu samaynay badeecadihii moolalku gadi lahaayeen warshadii samaynaysaan aniguna keeno axmed sheekey idaacadda daljir garowe